magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweyne ay yeelanayaan culimmada soomaaliyeed kaas oo qabanqaabiyaashu ay sheegeen in looga hadli doono in culimmada soomaaliyeed ay yeeshaan gole sare doorka culimmada ee al-shabaab iyo taageerista dowladda shirkan waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana hadalkiisa ka mid ahaa
hay-addaas culimada in la aasaaso oo la dhisa ayaa dowladdeena maanta u taagan tahay in la helo waxaan rabnaa mas'ala diiniya hadday timaado waa og tihiin salaada ciidda hala dukado problema ka taagan bishii soon waa la gaaray hala soomo problema ka taagan waa dhammaatay bishii hala afuro problema ka taagan yacni wuxuu uga taagan yahay anaa idi anaa idi uga taagan yahay meel aan u wada noqono oo maxaa maxaa dhihi lahdeen aan dhahnana nooma samaysna meeshii waaye inaan inaan samaynsan waa isku soo daynay xoogaa gaabsaana gala markalaan isku daynay xoogaa gaabsaana kama quusanayno culamaay dowladdu waxay idinku yeertay inay idinla shoogto waxa ay rabto inay idiin sheegto saanaan rabnaa adikana dadkii waxaan aqoonta u lahay ah siyaasi ma ah siyaasad ma ah iyo wixii kaloo tandiim iyo dhismaheedii iyo tandiimka see loo dhisaa iyo ma ah laakiin waxaan rabnaa inaanan khalad gelin dowladdu inaanay khalad gelin oo aanay wax qalada dhisin oo dhibaato ka timaada berri inaanay dhisin in la yidhaha may waddadan waddada saxda oo wax lagu dhiso waayo waxa meeshaan ka soo baxana wixii saxda ahayn waayo inaanan tiraadin inaan rabnaa maanta haddii dowladda qaanuun qaanuun hebelaa loo baahaya hadii la yidhaha war looyaragii iyo dadkii iyo bal iyo culimadii wax alisugu yeeraa la dhaha haddii la yidhaahdo siyaasadii caafimaadka maanta in dejin rabaa waxaan dhanaa laisugu yeero bal muxuu ahay dadkii muxuu ahay dhakhaatiirta ahayo cilmigaa yaqiin dadkii maanta mushkiladan iyo cilmigaa yaqiino loo yeeray waa adinka si aan u gaarno go-aan sax ah oo waxtara taladiina iyo ra'yigiina iyo tilmaantiina iyo tusaalihiina u baahana